shirka nabadda loogu xidhay labada beelood ee walaalaha ah ee gobolka sanaag gaar ahaana magaalada ceelaf weyn ku dagaalamay dhowr jeer waxaa goobjoog ka ahaa madax dhaqameed salaadiin iyo culimo awdiin waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa maamulka gobolka sanaag iyo ka degmada ceelaf weyn waxaa wehelinaya saraakiisha ciidamada militariga iyo bilayska somalilan xildhibaan axmed jirde oo ka tirsan golaha guurtida somalilan oo labadii bilood ee ugu dambeeyey isaga iyo ergadiisuba ay halkaasi ku sugnaayeen ayaa sheegay waxa ilaa imika la qabtay dabadaynta maanta halkaa ka dhacday ceelaf weyn waxaan leenahay jasaakallah jasaakallah mid waa dardaaranoo reer ceelaf waxaan leenahay mar dambe yaa laydinku soo noqone nabaddaa maanta aad xidhateen eed kitaabka gacanta ku saarteen xajiya baan leenahay sidaa kitaabkaa kaga dhabeeya waxaa noo qabsoomay dadkii waa la dhaariyey cuqaashii waa la dhaariyey weliyadamiyadii waa la dhaariyey aasaskii waa loo kala qaaday si fiican ayuu dhacay inta dhibanna waa la dhammaystirayaa qaar ka mida madax dhaqameedka iyo culimo awdiinka ayaa iyaguna tilmaamay halka ay diintu ka taagan tahay nabadda iyo walaala ku wada noolaanshaha kuwa intay dhaartaan dhaartooda haddana ku beddesho wax yaroo gaaban ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi alaakhira kuwaasi aakhiro wax nasiibay ku leeyihin horta ma jiro kow walaa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama ilaahayna il naxariiseed kuma eegi doono maalinta yowma alqiyaame ilaahay la hadli maayo walaa yanduru ilayhim ma eegayo walaa yusakiihim dembi ay leeyihiin inuu ka daahiriyana ma dhacayso weliba walahum cadaabun aliim war dhaartu maalin walba la marayo ee magaca ilaahay tabaaraka wa tacaala inta howlyaraan loo maro haddana la jebinayo war khatartaasay leedahay dardaaranka culimmadu ay jeediyeen kadib guddoomiyaha gobolka sanaag axmed staber ayaa istu taagay muddadii ay halka nabadaynta u fadhiyeen iyo dardaaranka ugu dam uu siiyey dhinacyada la dhaariyey ee ka soo jeeda labada beelood laba bilood iyo tobankaa habeen waxaanu ka shaqaynayna intaa maanta qabsoontay waxaan uga mahadnaqaynaa waayeelada dhammaantood hadday yihiin mid gurmadka xagga hore ka yimi iyo hadduu yahay mid xagga dambe ka yimi laba meelood baa dhaartii maanta dhacday ay dhaarii hore kaga duwan tahayo weliyudam la dhaariyey ma soo marin weliyudamkii baa laysu dhaariyey ninkii wax ka dhinteen nabadgelyada inuu qaatay isla markaana inaanu aarsanayn baa laga dhaariyay mid labaadna way kaga duwan tahayo guddiyada xidhayaasha iyo guddiyada guud ee ka garnaqaysa intuba waa dadkii ehelka u ahaa arrintan reeraha halkan ku dagaalamaya laba kelmadoodunbaa ka furanoo mid waa nabadda aa qaadateen adkeeya kana dhabeeya yaanaynan ugu soo noqon mid labaadna waa guddiyado khaladka halkaa ka dhacay iyo eedda halkaa ka dhacday iyo dhibaatada qaybtiinaa leedihiin qaybtiinna waxaa u leedihiin mashaqooyinka waxaa soo celceliyaa ee ay u soo noqnoqotaa waa dad ka badan dhowr iyo lixdan ama dhowr iyo konton aan waxba lagu kala qaadan waxyaabahaa soo celcelinaya koobay ka ahayd waa wixii aa qaadateen waa wixii aa ka ballan qaadeen hoolkan laftiisaa ka sheegteen wixii aa halkaa ka sheegteen maydin rumayn doorka xukuumad ahaan anoo ka wakiila madaxweynaha qaranka arrintaa xooggaanu saaraynaa awooddaanu saaraynaa nabaddiidka waa ka qabanaynaa nabaddiidka waa ka qabanaynaa ninka nabadda diida gacan biraanu ku qabanaynaa ummadda islaamkaayna way arkay u tuli mayno una arxami mayno labada beelood oo wada dega deegaanka degmada ceelaf weyn ee galbeedka gobolka sanaag ayaa sannadihii ugu dambeeyey marar fara badan nabad dhexdooda la dhigay balse muddo kadib haddana colaaddu ay dib u bilaabantay laakiinse marka la eego nabadda hadda la xidhay ergooyinka ka qayb galay iyo miisaanka culayska dadka la dhaariyey haatan ayaa u muuqataa in si qoto dheer ama xeel dheer arrinta loo galay dad badan oo somalilan ku nool oo arrintan dhowr jeer u gurmaday ayaa soo dhoweeyey nabad xidhidda reer ceelaf weyn khadar maxamed cakulle v o e hargeysa